أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heno waxaa ka mid a iskudubaridihii dowladda saliibiyadda ee maraykanka u qaabeeyey duulaankii caalamul islaami ahaana madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka oo bakhtiyey kadib in ka badan laba caqdi oo uu horboodayey duulaan saliibi ah barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo wax ka yar konton kilomitir u jiirsaday magaalada bomaako ee caasimadda waddanka maali barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maxaan ka ognahay xanuunnada ay soomaalidu la tacaalayaan oo la sheegay in ay ka dhashaan isbeddelka cimilada sideese qaaradda afrika looga dareemay xanuunnada noocani oo kale ah warbixin ayaan idinkaga haynaa wilaayada islaamiga ah ee bakool oo mu'asaso tacliimi ah ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayadaasi munaasabadaas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaan caawa idiin haynaa iyo shil sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inta uu barnaamijka socdo qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andulus ayaa igala qayb qaadan doonaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan iskudubaradihii dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka u qaabeeyey duulaankii caalamul islaami ahaana madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka gaal dig jeni oo bakhtiyey kadib in ka badan laba caqdi oo uu horboodayey duulaankii saliibiga ahaa ee maraykanku uu soo qaaday haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba warbixintaas inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdulwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xog cusub jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo wax ka yar konton kilomitir u jirta bomaco jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo halgan adag oo jihaadi ah kaga jirta galbeedka afrika ayaa si tartiib tartiib ah ugu sii siqaysa caasimadda maali ee bomaako oo haatan ay u jiraan wax ka yar konton kilomitir oo keliya sida warbaahinta caalamku ay tabinayso jihaadiyiintu waxay xayraad dhinaca shidaalka ah labada bilood sii maraysa kusoo rogeen xukuumadda dabadhilifka ah ee bomaako oo haatan dareemaysa culaysyo aad u badan iyada oo la filayo in nusratul islaam walmuslimiin ay dhowaan la wareegaan talada dalkaasi waxay cabsi gelinaysaa madaxda bomaako waxayna abuuraysaa aragti ah in caasimaddu go-doonsan tahay nusratul islaam walmuslimiinna ay soo dhowaanayso ay tiri agaasimaha fulinta ee hay-adda baaritaanka eeda sentary ujeeddada ugu weyn ee jihaadiyiinta ayaa lagu sifeeyey inay tahay inay xoog kula wareegaan maali sida ay royters u sheegeen lix falanqeeye amni iyo diblomaasiyiin tallaabadan ayaa lagu micneeyey mid weeqaysa awoodda maamulka madaxweyne asimi guweyta jihaadiyiintuna u ogolaanaysa xoojinta awooddooda ciidan iyo dhaqaale bayaan ay jihaadiyiintu bil ka hor soo saareen ayay ku sheegeen in bartilmaameedkoodu yahay maamulka dabadhilifka ah ee bamaako oo ay ku eedeeyeen in ay dhibaateeyaan shacabka muslimiinta ah ee reer maali gaar ahaan meelaha ka baxsan caasimadda dagaalka jihaadiga ah ee ka socda maali ayay royters sheegtay in uu saameyn taban ku leeyahay maamulka dabadhilifka ah ee ka jira dalalka deriska la ah maali sida burkina faso iyo niger kuwaasoo dhammaantood ay xukunka la wareegeen ciidamo milatari ah islamarkaana ay samaysteen isbahaysi siyaasadeed iyo mid amni haddii maamulka maali uu burburo wax walba way burburayaan sidoo kale isbahaysiga dalalka saaxilkuna waa uu burburayaa ayuu yidhi diblomaasi sare oo ku sugan bomaako oo u waramay wakaaladda wararka ee royters warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in hoggaanka maamulka dabadhilifka ah ee milatariga maali uu ka dhex qarxay khilaaf xoogan kaasi oo ah caqabado hor leh oo qayb ka noqon karaa mijuxaabinta xukuumadda asimi guweyta royters waxay sheegtay in dowladda dabadhilifka ah ee maali ay bishii agoosto xabsiga u taxabtay laba jenaraal oo milatari iyo tobannaan askari oo kale iyadoo ku eedeysay in ay qayb ka qaateen sharqool lagu doonayay in lagu wiiqo maamulkeeda ma aaminsani in nidaamku uu awood u leeyahay in uu xukunka sii haysto waxaa jira xoogag badan oo cadaadis saaraya ha noqoto dhinaca siyaasadda ama kooxaha hubaysan ayuu yidhi falanqeeyo amni oo aan loo ogolayn in uu la hadlo warbaahinta sida ay royters sheegtay dadka ka soo horjeeda jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa welwel badan ka muujinaya dadaalada ay kooxdu ku derdergelisay howlgalladeeda oo ay doonayso in ay kula wareegto dalka si ay ugu soo dabaasho ku dhaqanka shareecada islaamka wakaaladda wararka ee royters waxay sheegtay in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay haweenka ku amartay in ay xirtaan xijaabka gaar ahaan deegaanada iyo magaalooyinka ay la wareegeen gacan ku-hayntooda ma diidi karno suurtagalnimada in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay isku daydo in ay magaalada soo gasho ayuu yidhi diblomaasi sare oo ku sugan bomaako oo u waramay wakaaladda wararka ee royters geesta kale waxaa sii kordhaya ay tiri royters digniino isdabajoog ah oo ka soo baxaya safaaradaha shisheeye oo ay ku jiraan maraykanka ingiriiska iyo talyaaniga kuwaas oo muwaadiniintooda ugu baaqay in ay ka baxaan dalka maali waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka oo geeriyooday diig jaili madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa isniintii shalay geeriyooday isagoo siddeetan iyo afar sano jir ah kadib markii uu muddo badan u jiifay cudurro kala duwan oo haleelay oo ay ka mid yihiin wadni xanuun oo fuwareen iyo sidoo kale cudurrada ku dhaca xididada dhiigga sida qoyskiisu ay u xaqiijiyeen qaybaha kala duwan ee warbaahinta diig jaini oo ku-xigeen u ahaa george w bush madaxweynihii maraykanka ee labada kun iyo kowdii ilaa labada kun iyo sagaalkii ayaa door weyn ka qaatay duulaanadii saliibiga ahaa ee maamulka washington uu ku qaaday waddamada islaamka sida afghanistan ciraaq yemen suuriya iyo soomaaliya intii uu xilka hayay jaini wuxuu soo noqday madaxa shaqaalaha aqalka cad iyo xogeyaha gaashaandhigga ka hor inta uusan noqon madaxweyne ku-xigeenka dowladda maraykanka wuxuu xilkaayay xilligii ay dhaceen weeraradii dhulka la jaray maraykanka ee kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii ee ka dhacay magaalada new york waxaanuu mar uu la hadlayey wariye ka tirsan c n n uu u sheegay in noloshiisu isbadeshay kadib markii diyaaraddii labaad ay ku dhacday dhismaha ganacsiga adduunka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka oo geeridiisa la shaaciyey ayay qoyskiisu sheegeen in muddo badan uu la dhibaataysnaa cudurrada ku dhaca wadnaha oo si adag u qaban jiray iyadoo labada kun labaiyo tobankii lagu sameeyey qalliin dhinaca wadnaha ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacaba leh oo ka dhacay magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in shil gaari uu ka dhacay degmada waaberi ee magaalada muqdisho kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xogaha la helayo ayaa tilmaamaya in gaari xamuul ah oo ka soo rartay dekadda magaalada muqdisho uu jiray mootooyin bajaaj iyo feekon halkaasina ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ugu yaraan shan ruux gaariga xamuulka ayaa mootooyinka ku jiray waddada kow iyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberi warar la helayo ayaana tilmaamaya in saddex ka mid ah dadka ku dhintay shilka ay ahaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda muqdisho oo saarnaa mootada labaluguuleyda shilalka ayaa inta badan ka dhaca magaalada muqdisho waxaana loo sababeeyaa ciriiriga waddooyinka caasimadda iyo darawallada xamuulka oo iyagana rar badan soo qaada xubintiina caawa waa inaga intaa bukhaari بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxaan ka ognahay xanuunada ay soomaalidu la tacaalayso oo la sheegay inay ka dhashaan isbeddelka cimilada sideese qaaradda afrika looga dareemay xanuunada noocaasi oo kale ah haddaba warbixin amuurtan daaran waxaa inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani sida ay daabaceen hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba marka heerkulka si lama filaana u kordho ama uu u yaraado waxaa bini'aadamka ku dhaca dacfi ku yimaada jirkiisa ama difaaciisa gudaha isagoo u nuglaanaya fayrasyada hargabka busbuska iyo fayrasyada kale ee neefsashada iyadoo sidoo kale qoyaanka iyo kulaylka sare ay ka dhigaan fayrasyada kuwo cimri dheer siiya oo ku sii jiri kara hawada iyo dusheeda sare qoyaanka iyo roobabka aan joogtada ahayn roobab soo noqnoqday iyo hawo qoyan waxa ay abuurtaa deegaan ku habboon bakteriyada iyo fayrasyada carruurta iyo dadka waayeelka ah ayaa si gaara ugu nugul hargabka jadeecada iyo xanuunada sambabada sidoo kale waxay kordhisaa duumada ama maleeriyada sababtoo ah biyaha fadhiya iyo kaneecada sidoo kale warbixinadu waxay leeyihiin nafaqaxumo iyo barakac isbeddelka cimilo aawadeed ayaa sidoo kale waxay keeni kartaa abaar iyo biyoyari waxaa yaraanaya helitaanka cunto caafimaad leh iyo biyo nadiif ah carruurtu waxa ay yeeshaan difaac jir oo hooseeya taasoo fududaynaysa in hargabka iyo cudurro kale ay si fudud ugu dhacaan sidoo kale daryeel la-aan imaanaysa marka deegaanka uu kululaado amaba roobabku dhibaato keenaan dad badan ayaa ka fogaanaya xarumaha caafimaadka ama deegaanada laga heli karo gurmadka caafimaadka taasina waxa ay sii kordhinaysaa faafitaanka cudurrada faafa sida jadeecada hargabka iyo cudurrada ku dhaca neefsashada wargeyska lagu magacaabo washington bost ee laga leeyahay waddankaasi maraykanka oo daabacay warbixin dheer oo uu kaga hadlayo xaaladaha caafimadeed ee ka jira qaaradda afrika ayaa waxa uu sheegay tan iyo markii gaal donald trump uu jirtay lacagihii gargaarka ahaa ee uu ku bixin jiray waddamadaas afrikaanta in ay saameyn dhaqaale oo aad u xoogan ay ku yeelatay iyo sidoo kale saameyn arrimaha caafimaadka qaar ka mid a adeegyada caafimaadka quudinta qaxootiga tallaalka ka hortagga cudurrada sida aidiska saameyn weyn ayaa ka muuqata tan iyo markii gaal trump lacagihii kaalmeynta ahaa oo afrikaanta ugu talagalay uu jartay goobaha ay sida gaarkaa u saamaysay waxaa ka mid a dalka etoobiya etoobiya ayaa waxa ay ahayd dalkii ugu weynaa ee kaalmada ugu badan ee u s aid ka heshay sannadkii lacag gaaraysa hal dhibic shan bilyan oo dollar waxaana haatan faraba'an ku haya cudurrada sida malaariyada iyo shubanka oo dib ugu soo laabtay iyo adeegyadii caafimadeed oo iyana wiiqmay tusaale ahaan waxaa loo soo qaadan karaa xero qaxooti oo ku taalla gobolka gambela ayaa la sheegay in laba jeer tirada bukaanada maleeriyada ay kordhay bil kadib markii adeegyada qaar ay joogsadeen soomaaliyana waxa uu wargeys ku sheegay in xarumo gaar ah oo caafimadeed oo kooxda riddada gacanta ay ku haysay ay ku timid dhaqaale darri baahsan iyadoona halkaas laga soo calaamadeeyey kiisas bukaano oo aan waxba laga qaban dalka kenya waxaa la sheegay in kiisaska cudurrada isugu jira boqolkiiba uu gaaray boqol iyo labaatan taas oo la xiriirta jarista kaalmooyinkii dhanka caafimaadka ah ee uu maraykanku siin jiray sidoo kale adeegyadii h i v-ga waa ay wiiqmeen taas oo ka dhigaysa dadka qaba h i v-ga in ay noqdaan kuwo u nugul cudurrada kale jarista kaalmooyinkan waxa ay wiiqday adeegyada tallaalka ka hortagga cudurrada faafa bixinta dawooyinka iyo taageerada dadka jilicsan sida qaxootiga meelo ka mid a afrika isku xirka kaabayaasha caafimaadka iyo xog ururinta ayaa hoos u dhacday dhaqaalaha dowladaha qaarkood ayaa si toos ah u saamaysay tusaale ahaan kooxda riddada soomaaliya waxa uu sheegay in saameyn ballaaran ee ku yeelatay dhaqaalahan uu jaray donald trump oo ah madaxweynaha haatan talada maraykanka haya ugu dambeyntiina khubarada dhanka caafimaadka ah waxa ay tilmaamayaan in isbeddelka cimilo uu keenay xanuuno kala duwan oo ku dhacaya dadka waaweyn iyo carruurta intuba warbixinnadan caafimadeed waxa ay tilmaamayaan in sababaha ugu darani ay tahay in difaaca jirka oo hoos u dhaca taas oo qofka bini'aadamka uu la kulmi karo in ay cudurro kala duwan ay soo weeraraan haddaba xalka muxuu noqon karaa dhegaystow waxaa suurtagal ah in adiguba isbeddelkaas aad dareemayso doctor maasin assaqa ayaa waxa uu bixinayaa talooyin muhiim ah ee uu kula talinayo qofka uu ku dhaco xanuunnada ku saabsan dhuumaha hawamareennada hadday hargabka tahay xasaasiyadda iyo sidoo kale neefta sida uu ka dhawaajiyey istinshaaqa oo lagu dheeraado saliidda nacnaca oo uu qofku marsado xabadka sankana uu sidoo kale marsado iyo sidoo kale saliidda khardalka oo uu sheegay in ay faa'iido weyn u leedahay xanuunnadan وإذا إجتني النوبة خلالها هي عندي وصفة زيت النعناع خلال مثلا عندي أسبوع من تقلبات جوية في عندي وصفات قلنا الفيكس وما شابه
sidoo kale digtoorku wuxuu bixinayaa tilmaamo kale waxa uu leeyahay waxaan soo qaadanayaa hal kiilo oo malab ah waxaan ku qasayaa boqol garaam oo xabasooda ah waxaan ku darayaa labaatan garaam oo brobolis ah oo loo yaqaano quudka shinnida boqorka ay cunto iyo sidoo kale waxaan soo qaadanayaa xabagta shinnida waad cunaysaa waxaadna wadaysaa muddo lix bilood ah adigoo u isticmaalaya subaxi iyo galabkii waa laga bogsanayaa dhammaan xanuunnada xabadka hargabka iyo xasaasiyadda intuba واستمر على هاي الوصفة ما هي هاي الوصفة شمع العسل مع العسل مع البروبوليس شمع العسل والبروبوليس والعسل بدي اخلطهم مع بعض واضيف عليهم حبة ايش حبة البركة اذا كيف اعمل هاي الوصفة بدي اجيب كيلو عسل واخلطه بمقدار 100 جرام من حبة البركة 20 جرام من البروبوليس وقدر المستطاع ما يستوعب هذا الكيلو من ايش؟ من شمع العسل. اذا كمية وفيرة من مين؟ من الشمع. وكل يوم الصبح بدي اخد ملعقة من هذا الخليط وكل يوم المساء يعني قبل النوم بدي اخد ايش كمان ملعقة خلال اليوم خلال ال 24 ساعة شمع العسل بدي امضغه لو صح لي مرتين ثلاثة خلال اليوم بكون ممتاز جدا مدة الوصفة ست أشهر من يواظب على هاي الوصفة ست أشهر إن شاء الله وبإذن الله تعالى لن يصاب بالربو مفاجأة طبعا وهذه مجربة وعبر سنوات والحمد لله يعني قدر الله أن يكون شفاء عدد كبير من الناس بهذه الوصفة خلال هذه الست أشهر زي ما حكيت احنا معرضين لنوبات اه اختلاف الطقس في عنا ايش نعمل زيت النعناع بده يكون جنبنا دائما الخردل حكينا عنه اليوكاليبتوس الكافور الفيكس ابو فاس اي اشي من هدول بكون ايش ممتاز جدا haddaba dhegaysto waa dawo kuu sahlan oo gurigaaga aad ku diyaarsan karto بشرى إن لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada islaamiga ah ee bakoollaha ayaa mu-asaso tacliimi ah ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayadaasi munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday degmadaasi waxaana munaasabada kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ujeedka xafladan ayaa ahayd in degmada rabdhuure laga hirgeliyo mu-asaso tacliimi ah oo loogu magacdaray alfurqaan taasoo ubadka wax lagu bari doono ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad ka jeediyey maamulaha mu-asasada alfurqaan isagoo soo bandhigay manhajka ay wax ku bari doonaan caruurta loo dhiibay mu-asasadu markii koowaad waxay ka soo bilaabatay marxalatu tafkiir ama fikir wax la yidhaah in meel la fadhiisto oo la wada hadlo oo maxaan qabsan karnaa la isweydiiyey maxaa horumar ah oo kitaabka ilaahay ku saabsan oo qabsan karnaa la isweydiiyo waxaa haddana wax xigtay in la yidhaahdo wax waan qabsan karnaa xaggeen ka bilowna ee la yidhaahdo xarumahan oo kalena aan dhisano ee ilmaheenna ama jiilka mustaqbalka ahna aynu ku xaraysanno jiil aan naqaano oo kitaabka ilaahay xambaarsan aan soo saaran yaa ku xigtay waxaa kaloo ka dambeysay marxalatulbinaa in la yidhaahdo dhismihii hala bilaabo intaasoo dhanna waxay ahaayeen taskhiir min allah ilaahaybaa inoo sahlay waana lagu guulaystay waa idinka aragtaan waxaa ku xigtay markii la yidhi hala dhiso oo dhismihii dhammaaday in la diyaargaroobo oo icdaad la galo macallimiin la diyaariyo arday la diyaariyo saanoo kalena in la furo loo go-aansado alxamdulilaah waa lagu guulaystay waa kaad hadda maanta maxaan ku irahaa mushaarikiinta ka tihiin amaba aynu fadhino alxamdulilah ilahay baan uga mahad celinaynaa hoolkan martida intaan leeg fadhidaa ku yaalla fusuushan waxaa ku yaalla intaan leeg oo saddex iyo tobanka fasal ah ayaad arkaysaan marka waxaa la dhihi karaa waa horumar ilaahay uu inoo suurageliyay alxamdulilah inaan ilaahay uga mahad celinana loo baahan yahay waxaan leenahay kusoo dhawaada mu-asasada kusoo dhawaada waa idinkaa ujeedaan shacaarkeeda qaabka ay u shaqayn doonto waad aragtaan qoraalkaasaa daliilu ah qoraalka meesha ku qoran ayaa daliilu ah ee wilaayadaa furtay taxta ishraaf ilwilaaya waad ujeedaan qoraalkaasaa nin walba u ah maxaan ku idhaahdaa makhraad intaas markii laga gudbo waxaa jirto hadaf loo aas-aasay madarsadani inay macnaha dhisanto hadaf baa jiri laga leeyahay ayadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah ood wada ogtihiin albaabada khayrka inuu ka mid yahay in qofka qur-aanka barto haddana dadka sii baro allahna subxaanahu watacaala aayaduu ku lahaa watacaawanuu cala albiri waataqwa waa waxaa la go-aansaday in la soo saaro jiil kitaabka ilaahay xambaarsan oo mustaqbalka soo socda ka turjumaya mustaqbalka soo socda ka turjumaya oo mutamasik bikitaab illaahi ah oo yaqaana meesha u socdo intaas waa hadafkii maxaan ku idhaha loo asaasay mu-asasada muqarar bay leedahay oo lagu baran doonaa waxaa kow ka ah alqiraa'a waalkitaaba waana meesha ay wax ka bilowdaan qof aan waxba qori karin akhriyi karin qur-aan inuu barto ma sahlan waxaa laba noogu jira alqur-aan wa culuumuh qur-aanka iyo culuumtiisa waxaa kugu xiga tafsiirkiisii iyo axkaamtiisi wax dhan inaad barato qur-aan wa culuumu in la barto waxaa ku xiga alaxaadiisu nabawiya axaadiidta inaan la barto laguna dhaqmo say tahay maxaan ku idhaahdaa loo dhaqangeliyo waxaa ku xiga alcaqiida alislaamiya caqiidada islaamiga ilmaheenna ama jiilka mustaqbalka in la baro waxaa ku xiga oo shan igu qoran in la baro ilmaha alfiq fiqiga in la baro waxaa kaloo ku xiga asiira siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam in la baro waxaa ku xigo aladkaar waxaa kaloo ku xigo tawjiihaat altarbawiya in ilmaha lagu tarbiyeeyo diinteenna islaamka say qabto waxaa kaloo ku xigo alqisas wasiyar in qisas hore loo soo sardiyo ilmaha ama ummadihii hore looga warramo marka jasaakum allahu khayra inahaas yuu muqararkuna ka kooban yahay waxaan leenahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba marti sharaftu ha soo dhowaato wajazaakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadkii munaasabada ka hadlay waxaa ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee deegaanka ee degmada rabdhuure alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ma haddii ilaahay ku dib ma ay mahadnagay xarakatu shabaab almujaahidiin guud ahaan gaar ahaan walaayada un hata ka noolna makaatibtay kala duwan unka horeeyey sheekh cusmaan abul cabdiraxmaan ka horeeyey yaa mahadnageen intaas ku dib geeka may roogne iftitaax oo lanfurahaayo arday gabdha iyo wiilil ama xarun eedan wiin oo tumiy dhowr qolka kooban oo dadka walka barada un iyo dadka muslimiinta ee magaalada degan gaar ahaan magaalada laraw muxaafadada rabur ee bokool oo degan yihiin meelo ilaahay nasiibanka waali arrin eedanka faraxwo haddii un ana luqabada ku dhaqanka shariicada islaamka ama malaaqyada un ana arrin eedanka faraxsagnu arrin eedahan dhawaayanu arrin ha ku qiibgalowsheena farxad gaar enin le watan runtii jiilkii walaalaska haysadu geek ki geeki dhalay arday ee barana may waa hanlanka jiilkii oo mustaqbalka barra ee jiilku wala barahayo marka may ballana walaayada oo arrintaasay nooc walba le oo mu'asasadan oo qur-aanka kariimka ah oo hati geeka magaalada geeka nasiiban walati oo dadka muslimiinta dhammaan degan may ku tusiyaasi haddii geeka dadki dayarta hayay walaago arrintaas la hayti haddii lanka hay meel walba muslimiinta roonki afaraad waan inin sheegahay oo gobolkii afaraad laka furuhay dhammaan islaamka inay arrintaasayna hatana hamishay ka jar tilaabo tilaabo eta may ogtiina ardayada dadkuna dagaalka muslimiinta kala jaraan idaacado maalin walba ku dhigahayna iskuulaadkii oo walbar lahayn oo unesco hayti hataa burbur ahaya ilaahay hor dudumiya nooc walba yallooyin oo walbarasho lahayd badda ka leedahaya dalalsha ku qahahaya ununa geek ilaahay bayna jeertiyey ciizi iyo sharafa ilaahayna deersi xeer may la barahaya haddii gabdhahaadkii muslimaadkii ay yin arhaysiyin walbaradahayan afiifaadka e hijaabsho iyo naytoy shicaarkiyo besele kanunaw may la hadeeray gibirti la eraw sadiidaya xumnood eraw haboogdo iyo naytoy garkolihiraw intilikiraw degdolle ikoboogo sadiidi hubnood leero bilaantan haan ahaaye may hata lagaba aayaddii ilaahay ka sifoowe dadka muslimiintana shicaarsho saaso camaamadyooda iyo gershood daysin lan walba ka horkooy walka hanuune haddii yaro aad ka fiirida magaalooyinka yaro gaalada ta maamulahayta olaaditeen hooya saanugo yaro meelo yaro seedo hanagada dhegdhegaa u yoonayto ay tan kulko ay nug yaro tumisha tuminsin lay deer hobkooy ku kooy man haysada kor may balanaa cizidan in sharaftaan may ka deeraynaa kitaabka ilaahay ka deeraynaa una kanen wakhaasatan magaalada la raw ee rabuure may ogiyaa islaamka baal dahabi adee ku jarta qofka wanaagi islam jeesido lanka muslimka ama daas maamul ku hayo wali tabartiisa unisun ku jeesido kaleeyin may balana xaqil lahay tan iyo kumida in walaayada islaamiga ee boqol in badan ka kati ama harakatu shabaab almujaahidiin guud ahaan tiyaba dadkii wakiilun ku hayna fuliyahayaan marka arrinteeda may la faday ilaahay lanku shukri awala ilaahay lanku shukriida ilaahay lanku shukriyo shuhadada ogdi maalinka duhur ee dagaalada dhihay dagaalo badan la kumaray meelama haytay safahay horko oo muslimiinta ee suquurti aan koreey ah hada jirta shuhada badan ay dhaawac badan gabdho mashal heri jir aanadii iyo biyo lanku may lanka jeenay ee leeras ay lugaas lanka jeey jir hati geek ini amni wala ka barado islaamka xisaabtame lanki wanaag jeeysin wanaag ka bedelay isina ka darsad arrinteeda inta la siin ku fadhin marka may balana antaas dhoq ay la bacdallahi may lahaa guud ahaan may lahaa xarakatu shabaab almujaahidiin wa khaasatan dadkii arrintan ilaahay inta waliyey deegaanka ka saabsan oo ilaahay arrintan dhiibi may ballana arrintiyo guudahaya ma ilaahay weydiyaane miisaansha sanad ilaahay ka kaba dadkii jaysidey oo guddi lehoo dhisada lahaayey maalkii biyaayey soorunaayeyna miisaansha sanad ilaahay ka kaba marka arrintaas ilaah jeedinka darre roobkarga waa la ninshaan roobkarga waa la ninshaan ilaahay hana waraabiy wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala aan mahadnageen mahad ballaawe dhammaad ballaawe xafladan qiimaha badan sharaftii inta dhante geeka maylaka sharaf ahaaye laka qiimaya haaye kutaabka ilaahay laka qiimayaaye maana farxad kutaabka ilaahay qiimo liin weelo kuwiin adduunyada kooshe ni jarta min malayo maana taasna ilaahay subxaana wa tacaala may ninka suurtageliyey markii kutaabka ilaahay liin qumi areeri kasta lahankulimoodi liin shahiidi lahan dhaawam iyo ilaahay subxaana wa tacaala nin suurtageliy ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan may baan mahadnagay ilaahay subxaana wa tacaala mahadiska dib ti bani aadanka haddii lahangnagad dhammaan reerga mujaahidiinta ah amiirka anka horey abu cubayda anka hooseyta gabarta idi roogdin anka mujaahidka ah idi kacaawiyaas may kale baan mahadnagay culummada malaaga marta sharafka ha ku qiib qaadatay xafladan eedi eed aan mahadsantin maybaasan lahaa ha dhawaada degmada rabdhowr ha ka dhawaada meelisinka jeeli ha ka dhawaada mahadi kadib akhyaaray fursad uun hadi geeka haysan fursad gaali ow kutaabka ilaahay helis hukuma haa sharafe ee zilli deeri bal ballaawa nin ata may ba farhad nin eh mu'asasada hata la furi may aasaasan ata talmaan ata mustaqbalka reega mujaahidiinta ee leeyin fadahaaya mustaqbalka meey wal wal barasho diini ah min kulli fajin ah adduunyo ah aakhira ah oo beesalaanga in mustaqbalka la rajaya dariil ngada tamaana ma wala tartiib tartiib maanaha buugo bilaw yogeek aduun dad haysa yameel suubsadahaaye wal barasho la suubiyahay oo beesalaanga muddo ay taamahayti muddo madaarista kaleaba beesalaan hadhakadaay xataa hadda geega may hoogde danyarti reega mujaahidiinta hay iyaasho ina dugsi liin fur siqiime sharaflena liinka fur oo beesalaagna ulaade waldhakadan akhyaare aran eed eed liinka faraha maana mar walba jaranjaradoo laka talaabsadaha may kumadata astaamaha mustaqbalka una rajeeyana wanaag yo kownin kwet taas taasaha eeda anka farahasangnaa ilaahay subxaana wa tacaala may weydiisadaane ilaahaynin ziyaadi ونين إلهيني دكهان إله سبحانه وتعالى أنك شكر إلهيني نيوال نمان ميلو ولايات كروغان كيك تمكين هيا تيغول كو هذا ولا لو أبسط لان كدعو لان كدلو كلا أدكم مرغاز من لا أدي قال إسبيريانسا ميال ميلو كيك دولد قال هذا كشجع هاي تو كرمدو مدو ما مراي ميال تاس ويس دلي ويس راها أيك حساب تموي شرفتن قيمة ما يكهل هاي kutaabkan dhiig lindeedi ahayn in dhaawac ahay ini kutaabkan ini dhiigan lindeedinan waanan dhaawacanan may waa waana liinku aajisna garabna liska sii bilaa in migaltaas aan isdardaarmaan tanka ilaahi subxaana watacaala ma weydiisadaana ilaahay dunuubtan iska dhaaf man dharkeen qab ilaahay neenshaan ilaahay islaamka cizey aduug ilaahay dulley intaasaan ka gebgabaa bilahi towfiiq intaasi kadib qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay wax ka baran doonaan mu-asasada tacliimiga ah ee alfurqaan ee degmada rabdhuura laga yagleelay ayaa iyaguna munaasabada ka hadlay alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahayn kama hadyaan ma ilaahayn kama hadyaane uma dadkii haqalqaaliin kama hadyaane xarakada guud amiirkan guud ama aweyda ma alxarakada wilaayo dadkii arrintan ha qalqaali qur-aan harasan bare marta qur-aanka meelidtaad laka baraawa guri laku dhisee intaas guri a laku dhisee darish may koofadaw martana qur-aanaa laka bare culumtisaa laka bare tafsiishee laka bare ahadiisaa laka bare siiri laka bare walna mal koofadaw dadkii leerehani qalqaali mahad wiinga dhiidhay ilaahay maantuwana ni khayranka jaasiyodu ma jiro dhaaf ma haddii waalidiinta iyaalka dhali enaa ballan qaadane waxbarashada in la dhiibtayna ku qaadan olga haddii madarasadu ku kooy oo xaafado hambaha ini ma infadhiida hor madarasiin baa una eran haddiiba ha quraada mase ha ashay madarasada aada ini una eran dhiibta waalidiinta una ku qaadan ya diyaaran ana taasaa diyaaran ana إن شاء الله من قرب إلهي أنك مهديان إلهي ميوي تيسدان يقولون كان أنني إلاف إله ذنبغا إن إسكداف إله ذنبغا إن إسكداف إله مرد بارك النسي جيرالا ندير ذي إله مرد بارك النسي إله مرد بارك النسي إله قال ذي جبي قال ذن أدوك دينتين كدول إله جبي إله قال ذي جبي إله مسلمين تحبسك جاري إله أبسك بي إله ينفض ذي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambeyn waxaa munaasabadii furitaanka mu-asasada alfurqaan ee degmada rabdhuura soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أولا وآخرا ما يمهن عليه الله سبحانه وتعالى نعموين كفرها بضن لأنهم كوبكرنا إلهيني قال ذي سيديان كمهن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها qaada xamdulilahi subxaanahu wa tacaala ma in mahadnagay dadka ha ku qiib galaan xafladun saqiiran wa kabiiran rijaalan wa nisaan dhammaan ما يبلنا جزاكم الله خير الجزاء مرحبا بكم هدواده ولاية إسلامية أه بكل gaar ahaan degmada rabdhuure ee ka dhawaada dadka martiida ee duyuufta ee dhammaan dad badanoo safarada dheer hangalanga jaran jasaakumullahu khayran saanti hagaatan ilaahay sawaab siinka siiyo intaas markaan ugu gudub walaalayaal waa maalin oo min ayaamillaahi kumida oo un agdan eedanka wiinta waay haddii unaana mujaahidiinta gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan ahlu rabdhuure maalin wiin oo taariikhi ah yaka atamaana agtiyo eedyadana ka faraxsanna nicmadun iyo barwaaqadun allah subxaanahu watacaalana sii ilaahay aan ka mahadnagaana ilaahay mayba weydiislaana nin ziyaadiyo nin kordhiyo runtii walaalayaal muasasatu alfurqaan litaxfiid alqur'aan waltarbiya alislaamiya waa runtii fursad dahabi ah oo may wahaa muslimiinta guud ahaan wilaayaadka ka nool xamaraas wa waan hamartii dadki nasiiban waa dhadaan in badan ilaahay mahadnagaan waana barnaamij bilow ah oo haddana ila bilaaway socdu meelo badan insha allahu tacaala gobolka kumid ah in wala ka furo rajaan haddii ilaahay ogolaada laakiin mudnaanta koowaad mayla siiyay degmada rabdho jazaakum allahu khayra jazaa taas horta sharafas ingata ununa sharafaan ingata khaasatan anoo hadda waaliga gobolka eeg sharaf yuuna ingata maana muasasadu inu ka furo rabdho iyadyadan han dhawaayo waana ka faraasana dadka deegaankan koley saas leh insha allahu tacaala walaalayaal muasasaad tacliimi ah oo walbarashadii oo majaanan atoo lacag dhin isweydiiyaan waa mayl arahay meel kasta malku helo oo caalamka malku helo maraykanka laku helaan dowladda soomaaliya ahaan hadda sheegadaay ama munaafiqiinta ee meelo umuta horsugan laku helaan walbarasho oo beeslaan eh oo umuta mayl arahay walabaraaw diin iyo dunyawi iyo dhinac walba leh maadi iyo sharci leh walaayaadka islaamka maanaa koobka ata waan shay ugu dhawaa tusaale ahaan gobolka bakool oo karmalkuun hagaadna mayba ku jartahay oxentina machadka albasiira harakada maanaa si fikirti laka tijaabiya gobolka bakool ee jara ee lansaara ka furinye walaayada maanaa dadka ka nool bulshada owlaadiya meela ka jaraan reer rabdhuur kumid ee meela ka jaraan waa sanadkii lamaad iyo gabagabon aad maasha allah jazaahumullahu khayra jazaa may kaloo niin furuna maca daaro macadu kowkab oo hadda maran dheerayna bilun gudaantiye bilun koobtiya laga furi degmada tiyoona ka furo yajar oo dadkii wiilankata talagalay oo mayla rahay culumta sharciga laka bardaw oo dad inta ku soodan ka jaraan jamiic wilaayaad wilaayada bakool oo dhan degmooyinka dhan laga ku aruuri may kalo niin furunayana halaqo oo laaro halaqatu saali mawla abi xudeyfata oo iyana macadkaas ka baal furunta yajarta yaana macalimiinta macalimiinta laku diyaariyow qur-aankana laku kusahaw qiraatu caasimna laga baraw intaasoo dhanba may galanta kahaaye wilaayada galanta kahay mana lacagtiyo dhaqaalaha kubaan kulli meelaka haraysini walaka barada wa may kaloo intaasii dheera iskuulaadka wilaayada hadda ka furun may wahaa waalidiinta iyaalyo beesalaana ka baradahaya intaas markii laha koobayo in lamada sababta ka kooyti may kumid ahaa aljihaadu fii sabiilillah iyo ka kooyt may waali gaalamani ogol inuuna iska filnaada korno gaalana isku difaaca korno wadanka ina difaacda korno diintan difaacda korno oo la qobsado korno iyo daliil mad yaadoo dagaalka iyo xamlada iyo kulaal iyo wala jari isaga ogsandiin iyo haddana mujaahidiinta marnama ku gaabina daryeelka jiilka haddaha korahaayo oo wilaayaadka islaamka ku nool walbarashadii haddii ata tacliintii haddii ata may kalo hadal hilmaamaka jaro yaana furuna muasasadii laala jari alkafaala oo arday marka maana madaaris oo kufurun buurdhumulo lami kufurunta degmadu rabdhuurta waa kufurunta garaswiini kufurunta geliya kufurunta intaasoo makaan iyo kufurayoon oo majaanan ee oo may la raaya yaalka beeslaan walaka baraay jazaahum allahu khayra jazaa intaas bilow waayo maana ka filan mayna codsadaana insha allahu tacaala in lasii laba jibaaro waana juhdigaasna luwada insha allahu tacaala bacd allahi mayna umahadnagaana ilaahay xifdiya amiirkeena xarakata shabaab mujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubeyda iyo dhammaan dadka macnaa uusa garboosha yihiin ilaahay barakaaya may ara korna juhdijo ilaahay ma dayaco marka may waa eedi eedan in daryeelan eedi eedna garab ninsiyan jazaahum allahu khayra jazaa ilaahay may baa ku rajayaana darasadii iyo hasaartii dad ama jiil oo cusub oo marka may wahaa caqiidatu salafi saalax ku hubaysan oo marka may la raayo ilaahay kitaabshay in gargaaro oo may wahaa cadowna xisaabtamaw oo dadka muslimiinta ee kor angaado macnawiyaadyo kii madaxweynaha islaamka nagada fadi meelaha kubaha fadi ilaahay kuwaala kan gaaliga guud nagada fadi meelaha kubaha fadi ilaahay kuwaala jazaakum allahu khayra jazaa reer rab dhuuran gaar ahaan aan gado-ahe ilaahay subxaanahu watacaala ducaadan oo aqbala way balana ilaahay barakaay ilaahay barakaay awlaado ilaahayna baran barakaay haasaska ilaahayna barakaay taransho ilaahay unfur marka ma maasha allahu tacaala diinta ilaahay ku sugo madarasadii alfurqaan لتحفيظ القرآن والتربية الإسلامية في ولاية بكول وخاصة في محافظة ربورة نينفرنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan barnaamijka faafareebka wararka caawa waa naga intaas inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا